su-aalaha ay xildhibaanadu weydiinayeen madaxweyne gaas ayaa u muuqanayay kuwo badankood ay dadka reer puntland hadal hayeen bilihii ugu dambeeyey balse jawaabaha horey looga bixinayay aysan ahayn kuwa ay ku qanacsanaayeen mishaar la-aanta ciidamada iyo qayladhaan horay uga soo yeeraysay saraakiisha daraawiishta ayaa ka mid ahaa su-aalaha madaxweynaha puntland la hordhigay magacaygu waxaa la yidhaha siciid shire maxamed waxaan ahay xildhibaan waxaan weydiinayaa madaxweynaha dowladda puntland maxamed mudane cabdiweli maxamed cali gaas maadaama aanu nahay baarlamaankii dalka oo bulshadu soo dooratay waxaa nagu soo noqnoqda oo in badan bulshada maadaamaan wakiil ka nahay ama ha noqoto ciidamada ama ha noqoto shaqaalaha su-aashan ugu badan oo nagu timaada oo dalka ka jirta waxa weeye mushaharka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda maadaama aan dowlad nahay dhaqaale xumuna ayaan maanta jirin waxyaabaha loo la'yahay shaqaalihii ciidamada iyo dadka shaqaalaha rayadkaa oo dowladda u shaqeeya baan rabaa madaxweynaha inaan weydiiyo madaxweynaha puntland ayaa sheegay in mushaarka ay helaan ciidamada shaqeeya waxaan in sheegayaa in dowladda puntland ciidanka hawsha ku jira ee shaqeeya ama ha ahaadaan gulis ama ha ahaadaan ciidamada nabad sugidda iyo ka shaqeeya intelligenceka ama ha noqdo daraawiish inay qaataan mushaarkood qaarkoodna mushahaar keliya ma qaataan waxay qaataan mushahaar bunno leg mushaarkooda waxay qaataan raashin waxay qaataan drifood gaar ahaan kuwa hawsha ka haya ama dagaalka ku jira furinta jooga hadday jiraan marka ciidamo kale oo ama aan noo tira koobnayn ama yacni tiro koobkooda khalad ka jiro dee waajib waxaa ah in la saxo la tiro koobo la ogaado meeshay joogaan iyo hawshay hayaan kabacdina dabcan wixii waajib ay u leeyihiin xuquuq ay leeyihiinna waa ay helayaan
mid ka mid a xildhibaanada puntland laguna magacaabo xildhibaan siciid cabdi samatar surcad ayaa madaxweynaha weydiiyey lacago la tuhunsan yahay in xukuumadda ay soo daabacday iyagoo aan soo marin golayaasha dowladda waxaana xildhibaanka uu gacanta ku hayay boqol kun shilin soomaali oo u muuqday lacag cusub waxaan weydiinayaa lacagtaa waxaa lagu warshadeeyey dalka waa lacag shilin soomaaliya madaxweynuhu labadii kun iyo shan iyo tobankii wuxuu u asteeyey isagoo ah astaantii qaranka isagoo madaxweynihii dalka isagoo ah ilaaliyaha dastuurka iyo shuruucda iyo diinta islaamka ee dalka lacagtaas wuxuu u asteeyey la dagaalanka musuq maasuqa isla markaas isla sanadkaas dalka waxaa lagu warshadeeyey lacagtaas waa arrin dastuuriya in lacag la sameeyo lacag waa samaysan karnaa laakiin waa inay martaa golayaasha dowladda waa in shacabka og yahay waxa laga faa'iideeyo waa in cidda iska leh waa in la yaqaano annagoo ah xildhibaanadii ilaa hadda ma ogin cidda lacagta iska leh waxaan meediyaha ka dhagaysanay dhowr jeer in madaxweynuhu uu inkiray lacagtaas inay jirto waxaan rabnaa haddaan madaxweynuhu samayn cidda samaysay baan ka rabnaa madaxweyne gaas ayaa si ka muuqato diblomaasiyad uga jawaabay su-aasha lacagta shilin soomaaliga oo si xoogan ugu jirta suuqyada puntland balse ilaa iminka lala yahay meel la saaro arrin ku saabsan iyo lacagta lacag sharcidarraa oo dowladda puntland ay soojeedin jawaabta saas weeye dhanka kale dowladda inaa u firsaaran mas-uulka ka ah arrimaha dhaqaalaha iyadoo marka hawfulinaysa mas-uuliyaddaa saaran si kasta oo ay ku sixi karto dhaqaalaha dalka iyo barnaamij kale kasta oo ay horumarinta iyo adeega bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha iyo sixitaanka dhaqaalaha dalka ah iyadoo oo la kaashanaysa shuruucda dalka iyo golayaasha xilku ka saaray arrinta iyada ah ayay ku dhaqaaqaysaa waana waajib le dastuura ay dowladdu leedahay wey iyadaa u xilsaaran arrimaha dhaqaalaha iyo maamulkooda iyo in la helo adeeg in la helo mushahaar in la helo horumarin dhaqaale ee dalka xildhibaanada ayaa sidoo kale waxa ay weydiiyeen madaxweynaha sababta uu u qabsoomi waayey ilaa laga soo bilaabo bartamihii bishii agost fadhigii golaha xukuumadda puntland waana markii ugu horreysay tan iyo dhisitaankii puntland laga soo bilaabo ii ay tanoo kale dhacdo
madaxweyne waxaad ku maqnaydeen shaqo gaalkaca iyo gobolka mudug baad jirteen sida aan malaynayo koob iyo tobankii bishii sideedaad baad halkan ka baxday iyo wax ku dhowdhow ilaa iyo wakhtiga iyo abaaraha hadda wakhtiga la marayo golaha xukuumaddu ma fadhiisan haddaa adiga iyo ciddii aad u qorshaysay iyo guddiyadii aad u qabatay ay shaqo ka wadeen gobolka mudug golya xukuumadda intii kale maxaa sabab u noqday inay fadhiisan waayaan madaxweynaha puntland oo su'aalaha xildhibaanada saddex saddex uga jawaabayey ayaa wax jawaab ahi aanan ka bixin su-aasha la xiriirtay sababta ay u fadhiisan waayeen golaha xukuumadda muddada intaasi la-eg nuux muuse birjeeb v o a garowe